إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada ah warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad haweennimadan ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday baahinta qaybta labaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii garguurta ee guul mise gebidhacaleen kuwaasoo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheekh ku soo qaaday walayaadka islaamiga ah iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay maamulka ay xabashida itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa muddo toddobaad ah xabsiga ku haya qoyska mid ka mid ah odayaasha magaalada jigjiga waxaa webiga mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan laga helay meydka qof aan weli la aqoonsan dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka liyu booliis iyo dadka deegaanka ayaa mar kale ka qarxay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed maamulka la baxay jubbaland ayaa beeniyey eedeyn uga timid dowladda federaalka oo ahayd inay diyaarad ku afduubteen magaalada kismaayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tagay degmada jamaame ee walaayada gobolka jubbada hoose si ay ugu kuurgalaan tacliinta ka jirta walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroona haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo fidsan mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday qaybta labaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii garguurta ee guul mise gebidhacleen kuwaasoo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheekh ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay haddaba waxaa istuudiyaha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan igula sugan waryaheena cabdulkhaaliq maclin cabdiweli isagoona si gaar ah isha ugu haya filimka ay ballan qaaday mu'asasada alkataa'ib haye cabdulkhaaliq soo dhowow aad baad umahadsan tahay walaalka cabdalla mukhtaar cabdallow mu'asasada alkataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goordhow ballan qaaday in ay soo gudbi doonto qaybta labaad aflaamtii taxnaha ahaa ee ugu magacdartay geedigii gurgurte guulmise gibidhacleyn waxa ay sheegtay mu'asasada alkataa'ib qaybtan labaad in ay kusoo gudbi doonto labada sane ee uu hadda xasan sheekh xilka hayo dagaaladii dhacay iyo guuldaradii uu halkaasi kula kulmay xasan sheekh cabdallow sidoo kale filimka mu'asasada alkataa'ib ay baahin doonto waxaa kaloo ay sheegtay in ay kusoo bandhigi doonto xaqiiqada fagaaraha dagaalka ee hadda ay ku loolomayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowlada federaalka ee labada sane ee lasoo dhaafay ee dagaalada ka waday gobolada dhexe iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah filimkan oo ay ballan qaadi mu'asasada al-kataa'ib insha allahu tacaala dhegeystayaashiina ku xiran idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan waxaad kaga bagan doontaan barnaamijkeena dhuuxa wariisiyada ee kaasi oo soo gali doono saacaddu markay tahay saddex saac oo habeennimo insha allah mahadsanid cabdulkhaaliq maamulka ee xabashida itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa muddo toddobaad ah xabsiga ku haya qoyska mid ka mid ah odayaasha magaalada jigjiga faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaar ah mubaarak cumar muddo toddobaadna waxaa mid ka mid ah jeelasha ku yaala magaalada jigjiga ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashada itoobiya ku xihan qoyska mid ka mid ah odayaasha ku dhaqan magaaladaas ciidanka nidaamka mustafa cagjar ayaa waxay jirdil iyo xarg isugu dareen qoyskooday dhaqmeed lagu magacaabo cabdirashiid ugaas rooble iyadoona la xihiis deedir wuxuu ka mid ah qoyskiisa waxaana ay ciidanku garaacis kula dhaqaaqeen haween la dhashay cabdirashiid kuwaasoo iyagoo dhaawac ah muddo toddobaad ah ku xihan xabsiga xilli ay ciidanku weerarayeen guriga wax uu cabdirashiid ka maqnaa magaalada waxaana markii uu soo noqday laga diiday in qoyskiisa loo sii daayo warays horey uu bixiyey ayuu sheegay in sababta weerarka iyo xarigga xubnaha qoyskiisa ka tirsan ay la xidhiirto muran ka taagan guriga aabihiisa oo uu sheegay inuu ku haysta si xoogna kaga degan yahay nin amxaar ah aabbaha dhalay cabdirashiid ee leh guriga xoog lagu haysto oo lagu magacaabo ugaas rooble ugaas doodi ayaa waxaa sanadkii kun sagaal boqol toddobiy toddobaatankii lagu dilay magaalada jigjiga isagii dad kale oo isugu jiray xubno ka tirsan qoyskiisa odayaashii haldoorka u ahaa dadka deegaanka iyagoona lagu daldelay buuta kaaramaar ee dhulka soomaali galbeed dowladda xabashada etoobiya ayaa dhibaato xoogan ku haysa bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda iyadoona kula kacda dilal joogto ah xarig iyo guryada oo xoog kula wareegto waxaa webiga mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan laga helay meydka qof aan weli la aqoonsan qodobkan waxaa soo jeedinaya farxaan cali xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa qof meydkiisa laga helay webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ruuxa la helay oo rag aha ayaa lasoo warinayaa in meydkiisa laga helay webiga jiinkiisa kaas oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn cidda dishay iyo qaabka uu dilkiisa u dhacay intuba marxuumkan ayaa da'diisa lagu qiyaasay afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan sanno jir dadka arkay meydka ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxyaabaha ay meydka jirkiisa ku arkeen iyagoo tilmaamay in ilaa iyo hadda aan la aqoonsan ciiddiisa waxaan u sheegayaa dadka islaamka in meydkaas saakii laba saac iyo afartan daqiiqa markay ahayd aan webiga ka helnay asagoo qaaqahayso marka intiina islaama meydkaasu ha u timaado ciddii laheedne hadduu guto ha u timaado saddex nimaan ku qabannay hooskaas bardiga uhu yaallaa wax astaan uun hadda ku aragna malaha carabkaa bararsan indhihii bannaankii yaallaan wax astaan uun ku aragna malaha da'diisu waa adiga afaryoaaaanyoaaajir ha ahaato midda kaleetana garyar ayuu hadda soo baxayo garkiisna hareedka iyo garku way kala go'an yihiin maydka wax laga qabtay dhanka doonta laba doomoodaa ku xiran meesha laba doon labadii dhallinyarada aheedaa qabatay saakii laba saac iyo afartan daqiiqa qabanay ugu yidhahdeen haddana maydka waa furay waa fiiriyey wax la garan karo ma aho midna waa mid in islaama marka waxaan codsanaynaa haddii dad qof ka maqan yahay ama dad ku ogan webiga ku dhaceen inay maydkan u yimaadaan si kastaba ha ahaatee dhacdadan ayaanan ahayn mid ugub ku ah magaalada beledweyne iyo guud ahaan deegaanada kale ee ku gadaaman waxaa marar badan sidaan oo kale magaaladan ay martigelisay dhimashada dad badan kuwa oo u badnaa carruur iyo haween oo qaarkood ku qarqoomay webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka liyu boolis iyo dadka deegaanka ayaa mar kale ka qarxay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed waa kan mar kale iyo cabdulkhaaliq macalin cabdiweli wararka aan ka helino deegaanka dacawaley oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ay ku hoos jiro gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu soo warinayaa in mar kale uu maanta ka qarxay dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka liyu boolis iyo kuwa dadka deegaanka dagaalkan oo ahaa mid culus ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo kala gaaray labada dhinac walow aan la helin inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi waxaa weli kacsan xaalada deegaanka dacwaley oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dagaalu ka socdeen waxaana dadka deegaanka ay horay usoo bandhigeen muuqaalada iyo sawirada meydadka maleeshiyaadka liyu boolis ee ay ku dileen dagaaladii dhacay dadka deegaanka ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen baabuur ay lahaayeen ciidamada new boolis kuwaasi oo ay sheegeen in ay goobta kaga carareen waxaa saakay ilaa iyo hadda kacsan deegaanka dacwaley iyadoona dadka deegaanka ay sheegeen in halkaasi looga itaal roonaaday ciidamada new boolis sidoo kale dadka deegaanka mar ay waraysatay warbaahinta ka howlgasho gudaha gobolkaasi waxa ay sheegeen in dagaalka ay ku jireen ciidamada xabashida itoobiya kuwaasi oo ka barbar dagaalamayay ciidamada new boolis waa sida hadalka ay u dhigeen xogo intaan ka faahfaahsan iyo falanqeyn ku aadan xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka dacaawaley waxaad insha allah idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhacdooyinka dunida maamulka la baxay jubbaland ayaa beeniyey eedeyn uga timid dowladda federaalka ah oo ahayd inay diyaarad ku afduubteen magaalada kismaayo war ka soo baxay waaxda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka la baxay jubbaland ayaa looga hadlay eedeyn dowladda federaalka ee u jeedisay maamulkaas oo ku aadaneed inay magaalada kismaayo ku afduubteen diyaarad ay rayidku leeyihiin waxa uu maamulka la baxay jubbaland tilmaamay in warkaasi uu yahay mid aan sal iyo reed toona lahayn ammaanka garoonka diyaaradaha kismaayona uu sugan yahay oo aysan ka jirin wax dhibaato ah waxa ay intaasi ku dareen in hay-adda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka ay ku dhex milantay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada nidaam ayna ka baxday shuruucdii duulimaadka eedeynta loo jeediyey ee ahayd in ay diyaaradda afduubteen hub iyo ciidanna ku geeyeen doolow ayuu maamulka la baxay jubbaland sheegay inay waxba kama jiraan tahay diyaaraddana ay qaaday oo keliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulkooda oo aanan hubaysnayn islamarkaana aysan jirin wax hub ama ciidan ah oo lagu qaaday diyaaradda sida lagu sheegay warka ka soo baxay maamulka jubbaland isku soo wada duub oo ciidanka axmed madoobe iyo kuwa dowladda federaalka ayaa iminka ah kuwa isku horfadhiya goobo badan kuwaasoo la filan karo inuu dagaallo ka dhex qarxo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tagay degmada jamaame ee walaayada gobolka jubbada hoose si ay ugu kuurgalaan tacliinta ka jirta walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warkan waxaa sii ambaqaadaya cali aadan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tagay degmada jamaame ee walaayada jubbada hoose si ay ugu kuurgalaan tacliinta ka jirta walaayada jubbada hoose iyagoo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran sidii ay ugu soo dhalaali lahaayeen in kaalintooda loo igmaday wuxuu dhowaan maktabka walaayada jubbada hoose usoo diray guddi loo xilsaaray inuu u kuurgalo waxbarashada ka jirta gobolka iyo tacliinta la siiyo bulshada muslimka ah waxayna soo kormeereen xarumaha waxbarasho ee degmada kuwaas oo ay ka mid yihiin macadka qurduba mu-asasada alxigma iyo iskuulka hoose ee dhexe imaamu bukhaari intii ay ku guda jireen howshan waxay guddiga u kuurgaleen sida ay tahay waxbarashada ay qaataan ardayda iyo nidaamka dugsiga iyagoona dhanka kale talooyin iyo tawjiihaad ku socda macalimiinta iyo ardayda bixiyey idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa wareysatay qaar ka mid ah macalimiinta iyo maamulayaasha goobaha waxbarasho ee kormeerka uu ku tegay guddigan kormeerka ah ee uu soo diray maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab anoo ah axmed xuseen cali maamulaha dugsiga hoose dhexe ee imaamu bukhaari degmada jamaame waxaana soo booqday guddi ka socdo maktabu tarbiyatu wa tacliim u kuwargalaya dhammaan meelaha ay ka jirtaan waxbarashada marka dugsigan wuu soo booqdeen runtii waxaa weeye waa arrin oo farxad na gelisay maadaama rag ka socdo maktabka ayna soo booqdeen nashaad iyo waxay noo tahay iyo farxad ay noo tahay waxaa kaloo iilayaabka badneed oo aan aad ugu sii farxay raggii noo yimid oo ashraafta ahaa qaarkood xataa xisadihii ay fasalladii xataa xisadahay galeen ardada waxay u tahay nashaad in wujuuh cusub ay aragto taasna waxay nu dhiirigelinaysaa in micnaha waxbarashada in kor loo qaado inuu maktabku aad u danaynaayo annagana waxay nugu noqotay farxad iyo wax aan filaynay marka insha allahu tacaala waxaan jeclaan lahaynba weliba in naloo badiyo kormeerada sidaan oo kale anigoo ah maamulaha macadka qurduba wuxuu shaqeeyaa gelinka horo insha allah mar dhowaan imtixaamka shahriga ka baxnay lix bilood baa saan noo furan yahay waxaan soo booqday ishraaf ka socda xarakada maktabka tarbiya tacliin ka socdo ishraafka si maasha allah ay noola kulmeen ardada way la kulmeen waalidiintooda way la kulmeen macallimiinta way la wada kulmeen muhiimad weyn bay nuugu fadhidaa sababtoo ah waa nishaad gelin waa in nagala warqabo waa in maaragtay madrasada haddaan qofka lasoo kormeerin waxaasada iska wado hadhow kaladaad baa ku imaanayo laakiin haddii in lagula socdo aad ogaatid waxaa imaanaya macnaa inaad nasdudhuujiso sidoo kale ardayda macadka qurduba iyo dugsiga hoose ee dhexe imaamu bukhaari ayaa dhankooda ka hadlay booqashadan iyagoona xusay inay ka qaadeen dhiirigelin dhinaca waxbarashada ah magaceygu waa cabdishakuur saalax cabdi shuuriye waxaan ahay ardada dhigata machad qurduba lidaraasaat alislaamiya walculuum alidaariya waxaanoo imid guddi ka socda waxbarashada ee maktaba atarbiya watacliim waxayna noo imaadeen inan oo na kontaroolaan macnaha waxbarashadana sida ay tahay waxbarashadana si fiican ayanu socotaa dhiirigelinta macalin ka mid ah noo soo galay wuxuuna naga hadlayay alhima alcaaliya himada saraysa ugu horeyn anigoo ku bilaabaya magacayga zahre sheekh nuur cabdisalaam oo dhigata macadka qurduba lidaraasaat alculuum alislaamiya gaar ahaan faraca degmada jamaame run ahaantii waxaana soo booqday rag ka socda xarakada maktab tarbiyati watacliim kuwaas oo nasoo kormeeray waanu ku faraxsannahay inay na soo booqdaan taasi waxay noo tahay dhiirigelin iyo nashaad aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa arrinkaasi waxaan leenahay mar kale noogu soo celiya anigoo ah maryamo ibraahim maxamed oo wax ka barata machadka qurduba gaar ahaan degmada jamaame machadka waxaa lagu qaataa culuumta sharciga iyo culuumta idaarada waxaan usoo booqday kormeer kaasoo ka tirsan maktab tarbiyaha watacliim aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay arrinkaasi waanu soo dhaweynaynaa anigoo ah magacay xasan aadan maxamed oo wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee imaamul bukhaari waxaan soo booqday guddi kormeer ah oo ka socda maktabu tarbiyat watacliim guddigaas booqashadiisa waan ku farxnay waxay noo tahay nashaad iyo dhiirigelin fasaladeyna u soo galeen waxay fiiriyeen buugaagteena iyo waxbarashadeena meesha xalka ay marayso iyo yuniformkeena anigoo magacayga ku bilaaway zahre ibraahim maxamed waxaan dhigtaa madarasat imaam albukhaariya alibtidaa'iyat walmutawasitata muxaafadata jamaama dugsiga hoose ee dhexe ee imaam albukhaariya guddi ka socda maktab tarbiyati watacliim runtii waan ku faraxnay waan soo dhaweynaynaa maasha allah maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bixinaya dadaallo lagu doonayo in lagu kobciyo aqoonta bulshada muslimka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah si loo soo saaro jiil ku tarbiyeysan qur-aanka iyo sunnaha dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa